bismillaahi raxmaan raxiim waa xilli aroor ah waxaan joognaa baadiyaha qayb ka mida gobolka shabeellaha hoose waxaannu ka soo baxnay xero weyn oo geela uu ku hoydo waxaana aan sheeko furan halkan kula yeelan doonnaa maxamed xuseen oo ah geel jire iyo cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali oo isaga laftigiisa geel jire hore ah kana mida bahda ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan runtii waxaan rajeynayaa sheekadan furan inay ka waranto oo ay bixiso xog fara badan oo dadka reer magaalka ah aysan hayn xogtaasoo isugu jirta aqoon iyo ogaal intaba waxaan ku hormarayaa maxamed xuseen maxamed haddee dhowr maalmood ayaan halkan kula joognay adiga iyo asxaabtaadaba waan idinka mahad celinaynaa sida aad noogu soo dhoweyseen halkan iyo macluumaadka faraha badan ee aadna siineyseen saacad saacad aad nooga siineyseen geela waxaad nooga warantaa geela dhaqashadiisa iyo muddo intee leeg ayaad ku baratay oo heerkan aad ku soo gaartay adigu ilaa afartan sano ayaan geela dhaqaalaynaya walaale waan xoolo qaali oo qaali ahoo baahida iyo dhibaatada la isaga difaaco lagu noolaado marka geelo maasha allahu geelo xoolo rageed weeyo waana lagu noolaadaa waana la dhaqaaleeyaa dadkana wuu anfacaa wix dhaqaaleeya wuu anfacaa marka waa la qashaa waa la maalaa waa kan waxaa weeye waa nimcooleydan waa ku noolnahay asagaan barannay waxaa weye muslimiinto dhan baa ku noolaato oo anfacahaya xoolo qaali ah wey hadda ay warastee walaale geela
hadda halkan nirgo yaryar iyo ayaa ii muuqanaya mageela ma hal mar ayuu maaragtay dhalaa safal safal daadaa buu u dhalaa kolba sanadba intii ilaahay u qadaraa dhasho oo daadaa buu u dhalaa marka hadda intaa artaa dhashay ka badanna waa dhalaysaa intaasoo kale waa la guriyey waxaa weye waa xoolo ilaahay noo barakeeyey oo macnaha dabeecadaas leh oon ku noolaanay laakiin waxaad mooddaa sodomeeyo inay dhaleen oo hal waqti ay ku soo wada aadeen cilmiga meeshaas ku jira waa maxay waa runtii wax lagu farxo weeye maasha allah cilmigaasi cilmi ilaahay weeye macnaha mar buu rimay marna waa isla dhalay waa da'daas quruxda badan oo sharaf badan ilahay baa saas noo yeelay waa nibcooley aan dhaqaalaysanay oo ilaahay baana noo barakeeyey marka arkaysaa soddonka cunugada isku mar ay u dhasheen waa maalnaa waa dhaqaalaysanaa wakaa muslimka dhanna waa ku noolnaa wix noo imaado wuu anfacahayaa waya waan kuu soo laabanayaa cabdulaahi ayaa hadda isna aan siinayaa cabdulaahi sideenoo kale halkan kuma cusbid marar badan ayaan dhegeysan jiray warbixinnadaada dhegeystayaal fara badan oo aad jeclaysiisay bal inay meesha tagaan oo ay indhahooda wax badan ku soo arkaan ayaan runtii ka mid ahay geela marka si guud ahaaneed looga hadlayo iyo markii lala noolaado farqi ayaa u dhexeeya sheekooyin badan ayaa meesha iga baxay su-aalo ayaan idinka weydiin doonaa laakiin cabdulaahi nolosha geeljiranimada maxaad ku sifeyn lahayd marka hore
bismillaah alxamdulilah cabdifitaaxo aad baad u mahadsan tahay runtii waa nolol dhinacna ka adag marka la eego oo dee waa howl adag in aad geel ilaaliso oo hal maalin oo aad raacdo ayaa maaragtay isheeg waxay ka adag tahay maalmo badan oo magaalooyinka aad ka shaqayso dhinaca kalena waa nolol farxadeeda leh barwaaqadeeda leh caanihiisa ayaad iska dhamaysaa mida kale ninka geeljiraha xoolihiisu markay daaqayaan oo meel barwaaqale ay haystaan wuu la xawsanayaa oo waxaa la yidhahdaa geelituutu hasha markay geedka daaqayso ninka geeljiraha wuxuu u maleeyaa inuu isagu daaqayo sida ugu faraxsanya marka waa nolol iska degan marka dhinacaa laga eego waqtiyo ay aad u sii adag tahaa jiro xilliyada abaaraha oo kale geela meel oonley ah laga aroorinayo cunto fiican uusan haysan laga yaabo dee nafaf geela ka mid a qaarkood inay ruqo noqdaan oo ay fariistaan oo markaana aad u baahato dee ciidan kula kaciyo rag badan aad u baahato oo maaratay neefka si uu istaago ee kula kaciyo oo geeda inta lasoo gooyo laba kalood baa hoosta laga gelinaya kooxba dhinac bay qabanaysaa sidaaba lagu istaajinaya neef baa laga yaabaa meel inuu ku jirado oo kici waayo oo ragga qaar loo reebo ama nin loo reebo oo neefka geeda uu soo guro ama hal baa laga yaabaa meel inay ku dhasho oo maaratay canugeedu ma soco kariyo waxay u baahan tahay cid la joogta oo ka warqabta oo waraabaha iyo haddii libaax meeshu leedahay ka yuraysa canugana maaratay ka naasabarto tartiib usoo hadaafiso oo usoo wado neef baa laga yaabaa inuu murgocdo oo maaratay meel qaranqaarahoo kale inta ka dhaco isna uu kici waayo sidaasoo kale waa la ilaalinayaa haddii meeshu bahal leedahay waxaa laga yaabaa ninka habeenkii la joogaahay ninka la joogaha habeenkii inuusan seexan oo caawa dhan toos afartii gees u shidayo walalac walalac walalac u siinahayo maxaa yeelay dugaagu gaar ahaan libaax iyo waraabaho kale hadday meeshu leedahay dee iftiinka way ka baqaan oo markay iftiinka arkaan way kaa bayrayaan ama way kaa cararayaan wuxuu u baahan yahay runta howlo fara badan sida haddaba aanu arkayna in la sumeeyo amaba la dhayo oo cayayaanka lagala diriro sida shirinta noocyadeeda kala duwan sida garangoorta iyo maarata isha garbacada iyo gafanaha iyo qaniinka kale intaba in laga dhayo ayuu u baahan yahay tii geedmudo waxay u baahan tahay in geedka laga saaro ti maaratay isheeg ilgal cudur la yidhahdo geela ku dhaca iyo cudurro kale ku dhacaanba waxay rabtaa in laga daweeyo waan kuu soo laabanayaa maxamed xuseen geela runtii markaan fiiriyey sida looga shaqaynayo sideed qof oo toban qof oo isku wada xiran cabdulaahiyow mararka qaar waxaad is leedahay xagga isla xisaabtanka iyo yacni shaqada sugitaankeeda reer magaalka waxaa uga fiican geelleyda waa laysku imanayaa ninba ninka kale wuu ka fariijsan yahay waxaad is leedahay raggan waaba loo xulay shaqadan marka maxay ku timid maxamed xuseenow hawshan ma tababar baa loo galaa dhaqashada geela sidoo kale bal waxaad nooga sheekaysaa jadwalka maalinkii aroortii marka lasoo kaco ilaa iyo habeenkii shaqadiina way qaybsan tahay bal qaybahaasna uga sheekay dhegeystayaasha idaacadda kaala socda arrimahaas noo dulmar bismillaahi walaalayaal arrintaas sheegta arrin qaali ah weeyo waxaa weeye muwaafaqo iyo macnaha dhaqankiisa iyo dhaqankiisa horta sidaas eh macnaha kala dambayntaas madaxweynahaas ku-xigahaas nin walbaba kaalinka kaga aadan waxaa weye dhaqankiisa ayaa sidaase sidaasna way anfacaysaa sida macnaha dhaqankiisahaba sidaase ninba meesha ku aado waxaa weye wax la isku ogyahay weeyo oo dhaqankiisa noloshiisa ay ku jirto kana uu ku anfacahayo marka handaa warsatay sheekh handaad warsatay dhaqankaan aan ku dhaqna ayaa sidaas haddii laga bedelo waa wareerahaya macnada kama anfacahaya aroortii oo kale marka lasoo tooso ilaa habeenkii bal nooga sheekay jadwalkiin subaxi maxaa la qabanayaa duhuradii maxaa la qabtaa barqadii maxaa la qabtaa galabkii habeenkii weliba habeenkii cajiib ah ayaad oo ay adag tahay in la keeno ayaad ku dhawaaqaysaan oo cabdulaahi sidee buu ahaa codkaas marka geelasoo celinayo way ku heesaan waa marka lasoo hoyoy marka marka waa loo dhawaaqayaa xoolaha maaragtay waxaa jirta ee luuqad lagula hadlo tusaale hadda meeshan aanu joogno saddex habeen baanu ku hoyan waxaad arkaysaa geela marka meesha la keena dab baa loo shiday dabkaa wuxuu ka dhigan yahay in lagula hadlayo laleeyahay halkan baa lagu hoyanaya habeenada kale lama shidayo ogow hadde hadda xalay habeen hore lama shidin habeenka koowaadna waa la shiday koonfurta laga yaqaanaa meelihii horta aanu anigu geela ku dhaqaali jiray lagama aqoon laakiin halkan baan tan ugu imid marka halkaa geelu wuu fariisanayaa waxaa kaloo jirta geela marka la hoynayo waa loo dhawaaqayaa dadka qaar waxay yidhahdaan uugo hadda raggan waxay yidhahdaan ma garanaya asigaa maxamed noo sheegi doona ayagaa noo sheegi doona marka marka geel hoynayoo kale wuu ayaa la leeyahay oo kor baa loo dhihi sida hadda aniga aan u dhahayo xasilan looma oranayo
neefkaadi marka maxamed sida hadda uu sheegay cabdulaahi marka geela la soo hoyayo dhawaqa aad samaysaan bal tusaale naga sii ha u balaleey u baa laleeyahy geela u uwdaas macnaha wuu ku soo baxayaa markii aan u daaqal raban u lama dhahayo shibbaa laga dhahaya waa xasilahayaa neefkii maqanoo meel kale jirana wuu imaanaya neefkaas uwda maqlo oo maqlo oo hataa geela ka baaliyey oo macnaha macnaha ka leexdo baadi ee wuu soo baxaya wuu soo leexanaya marka waxaa weye macriifo rabbaani oo ilaahay siiyey weeye annakana aan ku naqaano sidaasaan macnaha ku dhaqnaa dhaqanka sidaa ay warsatay marka sudixi jadwalka nooga sheekay aroortii marka lasoo kaco markii barqadii lasoo tooso waa waaga alla beriyo salaada la tukada bacdigeed waa loo gelahayaa waa la maalahayaa wix muslim meesha joogaha loo lisahaya caanaha laga maalahaya nirgaha laga maalahaya oo macnaha meel ku qaar xer- xero ku jiro waa la dareerinaya meel baa lagu toosinaya markaas uu lama dhahayo waxaa weeye hawdka ayaa madaxa loo saarahaya maantana waa la dhex marhaya waa la tirinhayaa waxaa weeye waa la ilaalinhayaa meesha nacfigale oo dahanka oo fiyow baa lagu duwahayaa
geela marka ma la kala yaqaanaa mise tiradaas unbaa mar walba eh, xi- waa la xisaabinaya mise waaba la kala yaqaanaaba bidhaantiis yaqaana ishaa saas hal mar loo marinhaya hasha maqan ishaas hal mar ayaa sheegayso heblaya maqan heblaa maqan iyo kow laba lama dhahayo geela ninka yaqaana geela uu dhex marahaya saas u dhex maraya waraa heblaa maqan buu leeyahay hal maqan hadduu dhan yahayna waa dhan yahay buu leeyahay Eh, intuu doono ha- tiro ahaan ha ahaado ilaa handeer baan konton maqnaadeeno ishaa la marinayaa qurbac laba jirdu maqan yahay ninkaas waa fahmaya saasuu ishu marinahaya waraa neef hebel ah intuu raadi buu leeyahay waa la- hadduuna geel kaa raacin markii haddana uu buu leeyahay wuu soo baxaya geel marka dhaqankiisa sidaan weeyo si khatar ah oo qaali ah weeyo oo aqoon badan dadkana oo ku anfacahayo haddaa ay warsatee walaale sidaan weeye geela dhaqankiisa cabdulaahi maxaad raacinaysaa Een, horta waxaan raacanayaa een, hadda meeshan intii aan joognay een, xaaladdii jirtay saddexdii baan ugu dambeysay Een, ayaan rabaa si kooban inaan u sharaxo Eh, runtii een, magaalaan ku raagnay waad ogtahay aniga adigana maaragtay mikrofon ee qol dhexdii yaal ayaanu iska soo horjeedi jirnay Een, hadda maaragtay waxaa saaka mikrofonkeena uu yaalaa ee, meel baadiye ah hadda dhulkaani waa dhul howd ah oo maaragtay tuulada ee, caasho ee gobolka shabeellaha hoose u dhow Ee, waxaa ka baxaya geedaha ee, qooqoonka mareerka raydabka ee, bilcelka tugeerka galoolka iyo kuwo kale oo badan runtii oo aan hadda een, soo soo koobi karin dhulkan hadda roob baa ka da-ay waa dhul doog ah nimco ah barwaaqo ah geelo uu barqadii ee, dhergahayo Een, annaguna runtii ee, dee maadaama aanu magaalo ku raagnay ee, caano badan baan dhannay muddo saddexdii maalmood hadda ugu dambeysay wax aan aan caano geelahayn een, waxaa inooga maqan uun shaah ayaa laga yaabaa marmar inaanu marka geeladu kasabto een, aanu ee, la cabaynay marka waxaanu seexanay meel geeda hoostooda oo geela bariiqaadkiisa habeenka aad maqlayso wax ee, buuqa iyo matoor kugu shidan iyo shanqadhii magaalada ee faraha badneedna aan lahayn marka waa jawi xasilan oo maaragtay farxad leh caradana ee nabadgelyo ayaa ka jirta maadaama aanu joogno dee dhul shareecada islaamka lagu xukumahayo marka alxamdulilah nimcadaasaanu haysanaa caanigel baanu ka dherignay aniga iyo saaxiibkii cabdifataax oo wareysanaya yaro kale nala socdo.
iyo rag kaloo ee, runtii ee, inala socday Ee, marka reer magaalka waxaa laga yaabaa inay is yidhahdaan sidee caana loogu ee, noolaanayaa Ee, raggaan hadda geli jirta Ee, markaan warsanay waxay noo sheegeen in wax kale aysan cuninba wax raashin oo kale oo ay quutaan aysan jirin waa laga yaabaa marmar dhifa inay beriis wax karsadaan shaahana way karsadaan shaahana markaad baadiyaha joogta een, uu ka macaan yahay kii magaaladu xoogaa tamar badan baad khasaarinaysaa markaad socoto oo waxbaa jirkaaga ka baxay sokortaas waxaad moodaa inay eh, jirka wixii ka baxayo socodka aha ay soo celinayso qofka jirkiisu aad buu ugu baahan yahay marka waa nolol eh, iska xasiloon xilligan kale waa xilliga geeleyda ugu jecel yihiin oo intay maaragtay isaga timaha shanleystaan oo lebistaan dee aad bay u farxaanoo hadday een, isaga bootin tahay haddii ay legdan tahay ay iska ciyaaraan ma garanaysaa qaarkoodna ay meelo kale aadaan oo ay yidhaahdaan anigu xilligan oo kale waan ka tegayaa geeleyda oo rag kale iyo kale inta uga tagaan ay guurdoon noqdaan xilliga abaarta xoog le isuma helo mogta nin walba tiisa haysate ya sidaas waxa u jira cabdulaahi aniga waxaa eh, si gaara ii soo jiitay eh, intii aan joognay halkan aragtidii aan ka haystay eh, geeleyda iyo hadda geeleyda aanu u nimid Hay.
ma hubo in geeleydao dhan ay sidaa wada yihiin Hay, ma maxaad hubo Eh, waxaan arkay runtii salaada sida loo oogayo Ah, oo qofka maaragta ragga geeleyda ah ee tobaneeyada ah ay tukanayaan sida salaada ay ugu dadaalayaan Ahe.
nadaafadda ka muuqata gacmo geeljir hoos baa loo dhaqaadii la sheegi jiray Ah.
runtii wax ka duwan ha ayaana xilligan u imid haye rag nadaafadoodu aada u fiican tahay ee weyse weysaysanaya waqti walba salaada xilligeeda aada u ilaalinaya weliba in maaragtay jamaacadii lagu dukada intooda markaa joogta ahay inta maqan marka laga yimaado maasha allah runtii arrintaas aad iyo aad bay ii soo jiidatay waay haddii geeleedoo dhan ay sidaa yihiinna Aha.
waa runtii waa arrin aad u wanaagsan cabdulaahi si fiican Eh, waxa weeyaan eh, miyi haddii la joogo magaala haddii la joogaba dadku isku mid maahan Eh, kuwa magaalo joogo aan dukan baabaa laga yaabaa inay jiraan Een, kuwa eh, dadka miyigana een, ayagana kuwan dukan waa laga heli karaa kuwa tukado oo ilaahay ku xirana eh, ayagana sidoo kale waa laga helahaya Een, laakiin uun reer baadiyaha maadaama ay waxbarashada ay inta badan ka fog yihiin oo laga yaaba inaysan macalin inay helaan aysan suuragal een, u wada noqon ayaa la oran karaa runta xaqiiqadii dhabta marka loo hadlo ee, waa laga oqoon badan yahay ayaa la oran karaa taabaa jirta marka sax wey macnaha waqtiyada qaarna hal dhinac unbaa wax laga fiiriyaa dadku ilaahi subxaana watacaala min alacraabi man yatakhidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allaahi dadka baadiyaha ku nool dadka xoolaha dhaqanaya dadka yani waxaa ka mid ah dad aad xaggaas iyo maaragtay alla kacabsiga cibaadada salaada aad iyo aad maaragtay ugu horeeya oo ilaahi subxaana watacaala agtiisa wax weyn ay u yaalaan ayaa ka mid ah runtiina waa wax aad loogu farxo geleyda iyadoo xisbe aysan la joogin iyadoo oo aanan la xasuusinayn iyada oo magaalooyinka waxaa laga yaabaa goobaha ganacsiga qofka isagoo iska mashquulsan in la yirahdo waqtigii salaadaa la gaaraya meesha wuu iska xiraa laga yaabaa laakiin ninka isaga ayaa isxilqaamaya oo sidii loogu talagalay oo ilaahi subxaana watacaala uu u amray addoomihiisa ayuu u dadaalayaa oo salaadii ma aragtay uu u oogayaa deris wanaagga iyadana waa arrin xiise leh shalay galab mar aan baxnay geela wuxuu ku dhowaaday meel beer ah geeleyda marka sida walwalka ka muuqda iyo xilkasnimada iyo ninka maaragta hogaamiyaha ah awaamiirta uu bixinayo geela meesha ayuu gelin beerta hala ilaaliyo dadka maarata halaga taxadaro dadka macnaha dadaalka ka muuqda waagii hore mogta waxaa jiri jirta beerta inaan loo aaba yeelin oo geela uu iska galo waxaasna waxaa u sabab ah nidaamka meesha ka jira maamulka islaamiga ah shareecada ku dhaqankeeda wax arrimahaas ayaa u sabab ah runtii xilkasnimo badan ayaa iga muuqatay laakiin waxyaabaha qariibka ah haddaana wax idinka weydiiyo maxamed xuseen waan u laaban doonaa cabdulaahi mararka qaar markaad sheekeysanayseen sheekooyinka qaar markaadan aqoon badan u lahayn waa inaad uun iska dhegaysataa oo aad ka gaabsataa moogtaa marka erayadii duulduulaya waxaa ka mid ah neef neef lagu riday ayaan maqlayey oo neef neef see loogu ridayaa maxaad ula jeedeen horta sheekada waxa weeyaan marka neef geela ka mid yahay uu taag dareeyo tusaale ahaan hal dhashay oo kale oo jiratay amase xoogaa xilli abaara joogta awalna tabar yareed waxaa la sameeyaa neef aryaha inta la qalo ayaa hilibkiisa oo loo jarjaraa oo lafaha laga saaraa si wanaagsan baa loo kariyaa marka hilibkaabaa lagu ridayaa ta rag xoog leh hasha isu qabtaan ayaa lagu ridayaa maraqana waa lagu shubayaa marka neefka wax badan buu ku dheefayaa neefka ariga oo lagu riday wax badan buu ku dheefayaa neef ari ah ayaa geela marnaba iguma soo dhicin hilib ayuu cunaa geela
hilibka asigu toos uma cunahayo laakiin waa lagu qulaaminayaaoo waa lagu ridayaa rag baa siinayo xoog ku siin marka afka la kala qabto oo maaragtay labada daleba afka ninba uu mid qabto nin kaleo saddexaad baa soo bixi wuxuu ku ridayaa hilibkii oo si fiican loo kariyey ayuu ku ridayaa sidaabuu kulaqahaya marka sidoo kalena maraqi baa lagu shubaya oo looga dejinaya oo caloosha tegaya marka neefkii maraqiisii iyo subagiisii iyo hilibkiisii wixi uun marka lafaha laga reebo inta kale calooshiisi isugu tegaysa wixii maaragtay ku dheefayo bal maxamed baan u daynaya maxamed aye maxaa xigmada ku jirta maxay tahay neef su walaalkii cabdulahi u sheega weeyo neefka waxaa weeye si uu sheega weeye neef markuu tabar yareeyo ama jug ay gaarto ama waqti abaar ay ku dhacdo hasha irmaanka macnaha ama aad u liidato oo kale neef arihoo buuran baa loo gowracahayaa sidii dad loo qalhaya camal oo kale la fatumayn baa la yidhahdaa neefkaas waa la karinhayaa hilibkiisa lama cunahayo waa la kardhaafinaya waa la bislaynaya marka caadi baa lagu shubayaa waxaan dhahnaa xaraasi baan dhahnaa neefkaas wuu ku raysanhayaa wuu ku xoogaysanahayaa waxaa weeye wuu ku tabareysanahayaa sida macnaha dadkii loo xanaaninhayo kale wey xanaana weeyo neefkaas marka neefka lagu rido ood sheegtay waxaa weeye xaraasi baan dhahnaaye neefka neefka dhacaankiisa iyo maraqiisa iyo baruurtiisaa lagu shubahayaa wuuna ku noolaanhayaa waa ku xoogaysanayaa caafimaad iyo xoog buu ka qaadahayaa waxbay u taraysaa haa xanaano weeye xanaanadii ka mid ah waa marka cilmi abka soo gaar ah cilmi abka soo gaar ah weeye oo qaamadi ah weeye oo fiiha abadan lagu dhaqi jiray weeye oo u roon macnaha taqaqus weeye cabdulaahi wadaata waxaad tiri waxyaabaha qaar inkastoo meel meelihii aad joogi jirtay ama geela aad ku raaci jirtay meelaha qaar farqi inuu u dhexeeyo marka tan laftigeeda ma laga yaqaanay dhulkaas neef in lagu rido geel haa dee anigaaba ku ridaba si wanaagsan adiga qudhaada haa anigaa ku riday oo maarata ii sheeg hal dhashay oo maaratay iskana taag liidatay yaan neef u gowracay oo aan ku riday oo waxna way ku dheeftay markamarka keligeyna ma ahane deegaanka o dhan waa laga yaqaana somalia meela joogto idalba waa laga yaqaanaa runtii ma garanayo wadamada kale sida carabta oo kale inay nala garanayaan laakiin somalia meela joogtaba oo arrin laysla garanayo maxamed xuseen waxaa kaloo aan la yaabay oo aanan ogeyn oo halkan aan kula kulmay geela timir la siinayo maxay tahay iyana xigmadda ku Nafa- jirta nafaqada iyo xanaanadii ka mid taha oo horey looga sheekeeyey waxaa weeye timirta lafaha laga reebahayaa biyaa lagu qasahayaa wixii oo marka maluud aho oo leebare ayaa neefka xaraasimihii aan sheegay oo neefkii bay la mid tah nolol buu ka qaadahayaa iyo caafimaad ayadana energy bay u noqonaysaa Oo neef noocee ayaa la siiyaa marka la siinayo neefka waxaa la siinahayaa neefka tabarta yar oo macnaha ama jiraday ama tabarta yar oo macnaha dhuuxa aan lahayn neefka macnaha xaaskee neefka ama jiraday oo la xanaanaynahayo oo xarmis macnaha la baaninhayo camal oo kale midka foosha ee hadduu fiyow yahay maya laakiin haddii macnahan wixii bokoya ama tabar yar ee la xanaanaynahayaa xanaan haddaa maqash waxaa weeye wax markaas waxa laga dareemay oo liito waaye oo la xanaanaynahayo macnaha la korinhayo wey marka wixii fiyownahda waa fiyow yihiin saas wey walaal.
maanta hadda geelii meelihii uu daaqayey maalmahana waad ka soo saarteen ee, halkee loo wadaa geela aroor wey hadda inaan waraabinaan rabnaa hadda dawdi baaba dhow shaqarka waa laga maqlaa Geela Waayo, marka- cabdulaahi geela ee, marka lala socdo heeso ayaa la qaadaa hadda kahor mar aad muuqaal barnaamijka ka soo diyaarisay geela suugaan badan ayaa ku jirtay hadda laftigeeda waa suuragal in muuqaal kale yaanan sii hordhicin uu soo socdo suugaantaasi ma mid walba munaasabad bay leedahay mise ee, hal nooc ayaa loo qaadaa mise way kala duwan tahay may midba munaasabad bay leedahay qaar baa een, wuxuu ku saabsan yahay marka uu daaqayo qaarna wuxuu ku- een, ku saabsan yahay marka la shubayo waxay yidhahdaan ee, ee, kaljaryaasha marka uu hawdka daaqayo oo dhulka hawdka uu ku soofo oo laga baqayo dee meesha uu soofana laga yaabo dee in- in bahalkii geela cuni lahaa amaba dadkii ruuxiisa marka qaar cuni lahaa uu ku jiro wuxuu yidhi meel islaam jiro aadi maysee ay mareer loo arku jiifay aawilaysa meel een, kaymo ah oo maaragtay libaax uu jiifo ayay aadaysa halkaa marka halis baa een, uga imaan karta geel qudhiis iyo een, ninka geeljaraha ruuxiis meeshii xooluhu daaqahayeen oo dadku joogeen ma aadaysee waxay u foofaysaa ama u soofaysaa meel fog oo aaf ah oo maaragtay een, uu arku jiifo arkaasoo dee ayadana halis ku ah ninkana halis ku ah waxaa kaloo yidhi waa horweynkii waraaba hordiya hadda kiciji marka geel horweynkaa laga hadlayo oo midka irmaanka aan ahayn ayuu ka hadlaya marka wuxuu yidhi, waa horweynkii waraaba hurdiya hadda kici jira Ah, marka macnaha waraaba hurdaya ayayba geedkii uu hoos harsanayay jafaalinaysa ay daaqaysa ay halkaabaa laga yaabaa inuu inta soo boodo ayada cuno haddana dee waa shimbiraha marka oo dhulka hawdka ku jira marka waa horweynkii waraaba hurdiya hadda kici jira Eh, waxaa kaloo jirta marka uu dalka joogo asigana eh, way ku heesaan Mm. waaya maxaa la yidhaahdaa marka Eh, waxaa ka mid ahaa wiil majacas miray oo magaalada mardadaadiyey miiladaadii maalintii ceel kaa maqnaayo iyo kumi jiri wa wuxuu ka hadlayaa nin magaalo aaday oo halkaa islaam ku guursaday cilaan saaratay dee maaragtay een, maalintii aad kallaneed eh, kuma imaanayo oo maaragtay ceelka kaama waraabinayo nuxurku intaas buu ku dul wareegay.
waaya maxamed xuseen waxa waxa uu naga tusi ee, xagga luqaynta adigoo ku sawdeynaya ee, heesaha geela loo qaado mid ka mid a weliba tan kuugu xiisaha badan ah heese badan buu leeyahay matal macnaha markuu ceelka joogo iyuu macnaha iyo anaku yaan ugu haysna duurka ugu haysna ma garata ceelka markuu joogo hadda uu cabahayo ee ilaa kun heesood baa loo qaadahayaa marka noocil rabaa loogu heesaa waa heese badan yahay bal mid ka soo qaba dhegeystayaasha hadhow haddii kale waxay leeyihiin laba nin oo dhan oo geeley ah oo la wareysanayo oo aanan heysin mid un ka soo qabo ah wuxuu yidhi hadduu duhursado oo dabayshado daanku guudlaha daalin baa shubuu yidhi macnaha ninka doobka la xoog gala waaye nin tabar yar macnaha ma shubi kara waaye ah insha allah geela markuu ceelka tagayaa ka duubinta waxa- haddanaad gaari doonta insha allah Waay, cabdulaahi een, sheekooyinka kale ee aan meesha ka maqlay waxaa ka mid a ee, geela ee, laga keenay tusaale ahaan dhul kun kilomitir ah ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu ku laabto isla meeshii laga keenay Ahay.
taa ka waran see ku dhacday de way dhacdaa waxaa laga yaabaa hal ee, daaqaysa ee, baadiyaha ee, degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo laga soo iibiyey nin degan ee, duleedka magaalada beledweyne inay halkaa inta ka baxsato ay tagto xeradii geela ee ay ku hoyi jirto oo la arko maalinta dambe iyadoo la daaqaysa geelii ay ka tirsaneed ee awal laga soo waday waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid a uma baahna in ay jid ee, geelu uma baahna inuu jid maro Ee, waxaan ka wadaa jid inuu maro waxaan ka wadaa adigu hadda markaad gaari wadato ama aad socoto wadaad raadinaysaa ee, wadadaa wada kale kugu ridaysaa tu kaleed een, ay kugu sii ridaysaa sidaabaa laga yaabaa meeshaad adigu socota inaad ku tagto soo maha asigu taa waa ka duwan yahay wadada uu ku socdo haddii cabirka uu heesto ay ka duwan taha waa ka leexanaya duurkuu marahaya Een, haddaan luuqada reer magaalka kugula hadlo een, waxaan oran karnaa g b s toosa ayaa maskaxdiisa ku rakaban oo wax rabaaniya ah Een, meesha uu maraya neefka waxaa laga yaabaa inaanu aqoonin oo dhinac kale laga soo wareejiyey oo dhinacii jidka lagu keeno maaha jidad kale uu ka bax uu maro Eh, sidaanu meesha uu ku tago barti asigoo taagan baa la arkaya Eh, marka waa eh, arrin cajiib ah waxaa kaloo yaqaanaa haddii caawa hadda halkaanan joognaa meel noo jirta eh, laba boqoloo kilomitr haddii cirku ka hilaaco hilaaca wuu arkayaa toos buu tegayaa barti roob ku da-ay buu tegayaa barti roob ku da-ay asigoo daaqahaya loo tegayaa waxyaabaha kale aan ugu imid halkan waxaa ka mid ah cabdulaahi geelleyda inay aada u xiiseynayaan dadka reer magaalka ah oo waxaan arki jiray markii eh, dhallinyarada Ah.
ay joogaan meelaha lagu shaaho meelaha eh, xoogaa lagu yar eh, madadaasho meelaha ciyaaraha xataa qof baadiyaha ka yimid markay arkaan inay ka maadaystaan Hey.
oo ay ku soo xoomaan oo hadalkiisa keliya Ah.
ayay aada u xiiseynayeen hadda halkan waxaa ugu imid sidii oo cagsi ah Hay.
oo geleyda waxay xiiseynayaan qofka reer magaalka ah sidaas maxay ugu xiiseynayaan reer magaalka Eh, waxaa la horta xabaal qoda xabaalkiisaa la qodaa haddii een, adig iyo gruubkaagu dee aad dadka baadiyaha markay ka yimaadaan aad maaragtay een, dhihi jirteen kan waa baadow ama waa reer baadiye aad oran jirteen hadda adinkaa meesha reer baadiye ka ah horta kolley aniga kuma jiro Een, hadda ragga aniga maaragtay la soo ballamay oo la soo hadla waxay ugu yidhahdeen war yaa laba nin oo reer magaalan ku ciyaarno nookeen marka marka dee hadda qaar baa ila joogo dee xiisanaya sheekadaas marka een, u- arrintaa waxaa keenaya qofku waxa uu yimid buusan oqoonin sababtoo ah ninkan tusaale ahaan magaalada ka yimid sida geel loo lisa ma garanayo Eh, geel waxaa laga yaabaa inuu ka cabsanahayo waxaa laga yaabaa geedihii inuusan kala oqoonin waxaa laga yaabaa halkii lagu hoyanayay haddii geel ayadoo lala jooga layidhaho orod aad inuusan oqoonin in la hungeeyey ay taas sida wax indhahala Eh, waxaa laga yaabaa ereyada qaar meeshii loo isticmaali jira meelaan ahayn inuu een, u isticmaalo oo laga yaaba meeshii een, geeli labkiisi iyo dhadigiisi inuu sidii dadki u isticmaalo oo tusaale ahaan meeshuu rati dhihila inuu yidhahdo kanima nin baa inuu yidhahdo oo maaragtay meeshuu tanima hal baa oran lahaa inuu yidhahdo eh, tanima naag baa inuu yidhahdo inuu yidhahdo oo ratigii iyo hashii uu maaragtay u isticmaalo sidii dadkii oo kale ha sida bini aadamkii oo kale ama sida dadkii oo kale u een, u isticmaalo Een, laakiin waxaan arkaya waxyaabaha qaarna in la iska difaacay meelaha qaarna in lagu bariiqday oo maaragtay ay idinka guul heleen Eh, maasha allah cabdulaahi laakiin een, sheeko kaloo xiisele waxay tahay eh, geelleyda iyo loleyda xifaaltanka ka dhexeeya geelleyda weliba markaad kusoo hadal qaado anigu waan ugu talagalay waqtiyada qaar markaan la kaftamayo een, horeyna xogtaas waan u hayay Eh, waana soo akhriyey dabcan markii meel aad aadayso inaad eh, xog macquula aad ka soo akhriso eh, geela iyo noloshiisa iyo farqiga u dhexeeya geelleyda iyo loleyda iyo wax badan baan soo akhriyey marka waxaad moodaa in geelleyda eh, loleyda aan la tusi karin Hay.
maxaa u sabab ah anigu dee geeleyna een, waan arkay loleydana ayagana waan u tegay oo waa la kulmay oo waa la sheekaystay marka eh, qolo walba dee xoolaha eh, oo nimcoole ilaahay uu ina siiyey ah eh, midba meelay ku wanaagsan tahay lo-du meel bay ku wanaagsan tahay arigu meel buu ku wanaagsan yahay eh, geelu meel buu ku wanaagsan yahay nin walba marka kan asiga uu haysto ee dhaqankiisa iyo dhaqashadiisa iyo maarata waxtarkiisa uu yaqaano ayaa lambarka koowaad la ah oo la sarreeya midka kale ayaa la hooseeya sidaa aawadeed waa inuu qoladii kale geeska geliyo annaga idinka fiican uu yidhahdo geeleydu marka waxay dhaliilaan loleyda Eh, loleyduna geeleyday dhaliilaan xataa heesaha way isu tiriyaanoo marka een, loleydu ay lo-da ku heesayaan eh, geeleyday dhaliilaan oo tusaale naga sii geeleyduna eh, lo- sidoo kale marka geela ku heesahayaan waxay een, dhaliilaan eh, loleyda tusaale naga sii marka eh, si ay ugu wada qancaan eh, dadkana dhegeysanaya ee lo-da dhaqda iyo kuwa ariga dhaqda iyo kuwa geela dhaqda qolada ariga oo maaragtay iyo oo isugu jira eh, riye iyo ida dhaqata hadda een, sugaantooda ma hayo laakiin eh, loolanka ugu adag waa loleyda iyo geeleyda kii laga tabar badiyaba inkastoo geeleydu aad moodo inay loleyda ka aftahansan yihiin Een, marka loleyda waxay yidhaahdaan sigadaadii sawir geel jira saymamo u qabay ee ma sahansaday macnaha boorka ayaa habaaska aad kicinayso markaad wadada maraysa mid geel jira oo la wax ka aqooni inta u jeeday ma u maleeyey meesha in roobka da'ahayo oo sidaa ma usoo sahansaday kuwaa saas bay yidhahdeen qoladan geeleyduna markii geela ku heesayen waxay yidhaahdeen baar casuusley niman baran baa bay lo-aad iyo baali dhaafsaday oo ku baayacay barcasusley waa geel magaciisa ha ha macnaha hasha baarkeeda uu cas yahay ayuu ka wadaa marka ergaa baar casuusley markaa geel buu u taagan yahay marka wuxuu yidhi, baar casuusley niman baran baa bay lo-aad iyo baali dhaafsaday oo islaan areebaa iyo maaragtay neef lo' ku iibsaday yuu yidhi, oo maaragtay yarad ahaan uga geeya lo-na ku iibsada marka suugaantooda ayaa laga cabir qaadan karaaba erayada kale isticmaaleen iyo weliba waxaa jira nin saaxiibkeena inaad soo kaxayso aad bay u fiicneed inkastoo aan kala fognahay oo lo-da aad ugu dheereeya cali aadan waan salaamaynaa halkan ayaan ka salaamaynaa
cali waan ku salaamaya saaka hadduu halkan ila joogo de kulley waxbaa dhici lahaa si wanaagsan cabdulahi marka hadda waxaanu ku dhownahay ceelkii iyo halkii geela uu maaragtay ka waraabi lahaa maanta halkaas ayaan kusoo khatimi doonnaa bal suugaanta iyo sheekooyinka ka socda iyo wixii aanu kula kulanno hadda meeshii waa inoo muuqataa waatan kaabiga ayaanu ku haynaa marka halkaa ayaan insha allahu kusoo khatimi doonnaa insha allah
waata cabdulaahi hadda waxaan soo gaarnay darkii geela biyuhu uu ka cabayey soo dhowow bal nidaamkan waxa weeye hadda waxaanu dul taagannahay waa sidii geelu ka cabahayey tubbaa lagu soo furay waxay qaadaa amaba ka cabi karta soddon halaad oo kale ama labaatan iyo shan halaad ama labaatan oo kale ka cabi karta geeluna intaa wuu ka badan yahay marka qaar baa la horhayaa oo rag baa celinaya oo ulala hor taagan oo meesha gadaasheena meel adiga konton tillaabo kale noo jirto lagu celinaya markii qaybtan ay waraabto amaba ay ka cabto oo ay darka ka baxdo ayaa qaybta kale lasoo daynayaa oo kooxkoox baa loo soo daynaya qaybta lasoo daayay baa cabaysa haddana sidaas baa lagu wadayaa ilaa geelu dhammaantii uu biyaha ka cabi way marka raggii geela horayeyna runtii iyo kuwa halkan jooga intaba shaqo culus ay ku jiraan waktigu ciriiri ayuu ku yahay waktiga ha runtii shaqay hayaan hadda waad arkaysaa midba wuxuu la hor taagan yahay ul buu la hor taagan yahay geela biyaha cabaya wuxuu diidayaa neef ka mid ah inuu lugta geliyo hadduu lugta geliyo waxaa laga yaabaa in waxoogaa wasaqa biyaha ay galaan oo geela uu cabi waayo qayb kalena way horaysaa hadda waa la heesayaa xikmadda ku jirta maxay tahay geela in loo heeso xilligan oo kale geela loo heesayaa oo maaratay biyaha si fiican buu uu cabayaa si wanaagsan buu biyaha u cabayaa geelow ee kolka loo heeso marka wuxuu dareemayaa beerlaxawsi iyo jacayl loo hayo taasaa keenaysa in maaratay uu biyaha aad u cabo waay waxaan rajeynaya inaad ku biiri doonto heesaan laftigaaga cabdullahi
bisinka allan bisinka allan ku bilownon ku bilownon ku baryayna ku baryayna wixii lagu bido wixii lagu bido oo balaaye oo balaaye burburoowi burburoowi beenalowye beenalowye baarmadowley baarmadowley hidiyo hudiyuka hudiyuka
gaajo ma qabne gugi la arkabo geelasho hortood gooji boom noqo gooji boom noqo jaban jaban leey hudiyowko hudiyowko sidii jaafare gaari loo raray ilma lagu guray jaban jaban hidiyowko hidiyowko hidiyowko hidiyowko waad afsaartay daawa la afsaar waad imaaday abshir laa imow hidiyowko aleelaabile aleelkaa jabin hadduu ka jabo mid kala jaran oo ma jaba jaray aleel jiifo jooga loo qoray jabka luquntiyo jeega kuwa dooy hidiyoog hidiyoog hidiyoog
Heliyuka, hidiyoog Heliyuka, haraantida dheer Heliyuka, habeedda udgoon Heliyuka, hadda meehe Heliyuka, horaad u lahayd Heliyuka, haluuliiba leey Heliyuka, haluul biyaa galay Heliyuka, oo hortaadee Heliyuka, lagu hubiyo Heliyuka, lagaaga horree Heliyuka, hidiyoogku Heliyuka, hidiyoogku Heliyuka, hidiyoogku Heliyuka, hidiyoogku Heliyuka, hidiyoogku Hey, waa tahay Heliyuka.
maxamed xuseen hadaatay waxaa tidhi n, meesha darka marka la gaaro ayay suugaantu n, Ay, ii baxaysaa baan ii baxaysaa baa tidhi Ah.
oo nin bad ah ayaa tahayba Ah, maasha Saan bad Allah.
u tahay. Si Ah.
wanaagsan.
hidiyoogku Heliyuka, hidiyoogku
maxaad dareemaysaa markii n, hadda qiiro ayaa kaa muuqata runtii haa waxa weye xiisadaydaa ku kacdo dhiigga ay kacaya markuu gela waraabahayo farxad baa ayaa ifuulayso marka waxay duwi igu denaysa waa fara waa faraxaye gela ku cabahaye iyo sharafta iyo waxaa weeye fahmo weeye marka shaqadanada way sidaan waayahay ee cabdulaahi ugu dambayntii geela runtii waa hanti ummadeed weeyaan ee laga- lama soo koobi karo hadda inkastoo sheekadeenu ay tahay sheeko iska furan oo sheeko dalxiis ay tahay ee haddana markaad soo xooriso qofka ee magaalo joogga ah marka uu soo aado halkan oo kale ee saddex habeen oo kale uu joogo laba laba habeen oo kale uu joogo hawshii uu wax ka qabto geelii uu wax ka raaco darkii uu wax ka yimaado maxay tahay faa'iidada ugu sugan iyo waxa uu dareemayo faaidada ugu sugan horta midda u horeysa waxa weeyaan horta cilmi kororsasho wax badan uu baranayaa waxaa laga yaabaa dee waxyaabo badan oo xoolaha la xiriira een, in uu barto oo geeli iyo een, waxyaabo badan oo cilmi kororsa cilmi geeli la xiriira inuu barto een, ayay u badan tahay sida ee geeli magacyadiisa oo kale een, sida loo lisahayo uu arko oo laga yaabo inuu- inuu arki jira een, caano ee, dhiil ku jira ama caag uun ku jira ee, weel ku jira uun inuu magaalada ku arki jira ayaa laga yaabaa geeli oo la lisahayo inuu arko hadduusan ba isagu wax kale sanoo isku dayay een, ayaa ka mida waxaa laga yaabaa ee, geeli oo dhalahayo inuu arko oo xalay baa dee xal baa dhashay sida xalay oo kale Ha, adiga iyo nin kaloo walaaloo nala joogo kolley waxaan filahayaa inay tahay markii idinkugu horreysay anigase laakiin eh, caruurnimadii caruurnimadii baan arki jiray ee geel dhalahay Eh, marka darkan uu ka cabayo asiga qudhiisa waa cilmi Een, waxaa kale oo jirta een, dee jimicsi buu qofka helayaa oo xoolihii markuu geedaha laga hoos baxayo waa jimicsi Ah, geedaha laga xaluulanayaa eh, waa la lugaynayaa eh, geedaha eh, magacyadoodu baa eh, qofka loo kala sheegahayaa darka hadduu yimaado geeli buu wax ka waraabinayaa eh, jimicsi caafimaad iyo eh, waxbarasho intaba way isugu jirtaa dhanka kale geela markaad u timaado eh, waxaa kaloo jirta dee een, caano badan baa qofka dhamayaa eh, wuuna qarasbaxayaa wuxuu ka nasanayaa raashinka cuslaa wuxuu helayaa raashin fudud sida caanaha geela oo kale annagoo maaragtay maasha allah waana ku faa'iidnay maalmahan aanu jirno
waayahay n intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal waxaan ugu talagalnay mawduucan in bal dhinaca kale ee wararka siyaasadda iyo dhacdooyinka maadaama aan joogto idinku soo gudbinno ama joogtada uga baxda idaacadda bal dhinaca kale inaan marmar idinka tusno booqashooyinkan gaagaaban ee ee geela iyo xoolaha kale intaba intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa sheekadan furan ee aan idinka soo tabinaynay n gobolka shabeellaha hoose meel geel uu ku nool yahay hadday tahay xeradiisii ama gasadii uu joogay hadday tahay darkii uu biyaha ka cabayey guud ahaan noloshii geela tan iyo eh, kulan noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Hey,